iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada bilowga kitaabkan ilaah wuxuu waagii hore siyaalo badan oo kala duduwan awowayaasheen kula hadlay nebiyadii laakiin maalmahan ugu dambaystooda wuxuu inagula hadlay wiilkiisa uu ka dhigay kan wax walba dhaxla kan uu duniyooyinkana ku sameeyey oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u ekaanta ahaantiisa oo wax walba wuxuu ku hayaa erayga xooggiisa oo goortuu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay weynaha xagga sare midigtiisa isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha siduu u dhaxlay magaca ka sii wanaagsan kooda wiilka ilaah waa ka sarreeyaa malaa'igaha malaa'igihii teebuu marnaba ku yidhi adigu waxaad tahay wiilkayga maantan ku dhalay oo weliba waxaan isaga u noqon doonaa aabbe oo isaguna wuxuu ii noqon doonaa wiil oo weliba markuu curradka dunida dhex keenayey wuxuu yidhi malaa'igaha ilaah oo dhammu isaga ha caabudeen oo xagga malaa'igahana wuxuu ka yidhi wuxuu malaa'igihiisa ka dhigaa dabayllo kuwa u adeegana dab ololkiis laakiin wiilka wuxuu ka yidhi carshigaagu ilaahow waa weligiis iyo weligiis oo usha qumanaantuna waa usha boqortooyadaada adigu xaqnimada waad jeclayd dembigana waad necbayd sidaas daraaddeed ilaaha ilaahaaga ahi wuxuu kuugu subkay saliidda farxadda oo kuwa ku wehliyana wuu kaa sarraysiiyey oo adigu rabbiyow bilowgii dhulkaad aasaastay samooyinkuna waa shuqullada gacmahaaga iyagu way baabbi'i doonaan adiguse waad sii jiraysaa oo kulligood sida dhar bay u duugoobi doonaan oo sida go' baad u laablaabi doontaa sida dhar bayna u beddelmi doonaan adiguse sidaadii uun baad tahay sannadahaaguna ma dhammaan doonaan malaa'igihii teebuu marnaba ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo miyaanay kulligood ahayn ruuxyo kaalmeeya oo loo soo diray inay shuqul u qabtaan kuwa badbaadada dhaxli doona iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee cibraaniyada taa aawadeed waa inaynu aad u dhegaysanno waxaynu maqalnay waaba intaasoo ay inaga fakadaan waayo haddii hadalkii malaa'iguhu ku hadleen xaqiiq ahaa oo kii kasta oo xadgudub iyo caasinimo sameeyey uu helay abaalgud xaq ah sidee baynu u baxsan doonnaa haddaynu dayacno badbaadintan weyn oo rabbigu kolkii hore ku hadlay oo kuwii maqlaynna inoo xaqiiqeeyeen ilaahna wuxuu ugu marag furay calaamooyin iyo yaababba iyo xoogag kala duduwan iyo hadiyada ruuxa quduuska ahu u qaybiyey siduu doonayey waayo dunida imaan doonta oo aynu ka hadalno malaa'igaha kama ou hoosaysiin laakiin mid baa meesho ka marag furay isagoo leh bal waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga ama wiilka aadanaha oo aad u soo booqataa waxaad isaga wax yar ka hoosaysiisay malaa'igaha waxaana taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad oo waxaad ka sarraysiisay shuqullada gacmahaaga wax walbana cagihiisaad ka hoosaysiisay isagoo wax walba isaga ka hoosaysiiyey wax uu dhaafay oo aannu isaga ka hoosaysiinini ma jiraan laakiin iminka weli ma aragno wax walba oo isaga laga hoosaysiiyey laakiin waxaynu aragnaa ciise kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaj loogu geliyey inuu nimcada ilaah dhimashada ugu dhadhamiyo qof walba waayo waa u ekayd kan wax walba u yihiin oo wax walba ka yimaadeen markuu carruur badan ammaan u keeno inuu bilaabaha badbaadadooda xanuun ku kaamilo waayo kan quduuska ka dhiga iyo kuwa quduus laga dhigaaba kulli mid keliya ayay ka yimaadaan taas aawadeed isagu kalama xishoodo inuu iyaga ugu yeedho walaalo isagoo leh magacaaga waxaan u sheegi doonaa walaalahay oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa oo haddana isagaan ammaani doonaa oo haddana bal eega aniga iyo carruurta ilaah i siiyey carruurtu waxay qayb ka heleen jir iyo dhiig taas aawadeed isaguna sidaas oo kale ayuu uga qayb qaatay inuu dhimasho ku baabbi'iyo kii xoogga dhimashada lahaa oo ah ibliiska iyo inuu furo kulli kuwii cimrigoodii oo dhan addoonnimo ugu hoos jiray cabsida dhimashada waayo runtii ma uu qaadan suuradda malaa'igaha wuxuuse qaatay tan dhashii ibraahim haddaba waxaa isaga u ekayd inuu wax walba ugu ekaado walaalihiis inuu wadaad sare oo naxariis iyo aamin badan leh u noqdo xagga waxyaalaha ilaah si uu cadhatir ugu noqdo dembiyada dadka waayo isaga qudhiisu wuu xanuunsaday isagoo la jirrabay taas aawadeed wuu karaa inuu caawiyo kuwa la jirrabo iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee cibraaniyada ciise masiix waa ka sarreeya muuse haddaba walaalaha quduuska ah oo ka qayb gala yeedhniinta jannadow u fiirsada ciise oo ah rasuulka iyo wadaadka sare ee iimaanka aynu qiranno aamin buu u ahaa kan doortay sidii muuseba gurigiisii oo dhan aaminka ugu ahaa waayo waxaa isaga lagu tiriyey inuu istaahilo ammaan ka badan tii muuse sida kan guriga dhisa ugu murwad badan yahay guriga waayo guri walba mid baa dhisay laakiin kan wax walba dhisay waa ilaah oo runtii muuse gurigiisa oo dhan aamin buu ugu ahaa sida mididiin inuu markhaati u ahaado waxyaalaha mar dambe lagu hadli doono laakiin masiix aamin buu u ahaa sida wiil gurigiisa ka sarreeya oo gurigiisu waa innaga haddaynu ilaa ugu dambaysta dhiiranaanteenna iyo faanka rajadeenna aad u xajinno haddaba waa sidan waxa ruuxa quduuska ahi leeyahay maanta haddaad codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina sidii wakhtigii dhirifka sidii maalintii jarribaadda ee cidlada dhexdeeda meeshii ay awowayaashiin igu jarribeen oo ay igu tijaabiyeen oo ay afartanka sannadood shuqulladaydii ku arkeen taas daraaddeed qarnigan waan u cadhaysnaa oo waxaan idhi had iyo goorba qalbigooday ka qaldamaan oo iyagu ma ay aqoon jidadkaygii sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan ayaan waxaan ku dhaartay iyagu nasashadayda ma geli doonaan waa inaynu iimaankeenna xajinno ilaa ugu dambaysta iska jira walaalayaalow yaannu qalbi shar leh oo aan rumaysad lahayni midkiinna ku jirin idinkoo ilaaha nool ka dheeraanaya laakiin maalin kasta iswaaniya intii la odhanayo maanta inuusan midkiinna ku engegin khiyaanada dembiga waayo waxaynu noqonnay kuwo masiix ka qayb qaatay haddaynu aad u xajinno bilowgii kalsoonaanteenna ilaa ugu dambaysta inta la leeyahay maanta haddaad codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina sidii wakhtigii dhirifka waayo yaa markay maqleen ilaah ka dhirfiyey miyaanay ahayn kulligood kuwii muuse ka keenay masar oo yuu afartan sannadood u cadhaysnaa miyaanay ahayn kuwii dembaabay oo meydadkoodu cidlada ku dhecdhaceen oo yuu ku dhaartay inaanay nasashadiisa gelin kuwii isaga addeeci waayey mooyaane oo waxaynu aragnaa inaanay geli karin rumaysadarro aawadeed iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee cibraaniyada nasashada ilaah dadkiisa siiyo sidaas daraaddeed aynu cabsanno inta ballan nasashadiisa lagu gelayaa jiro inaan midkiinna u ekaan mid gaari waayey waayo innagana war wanaagsan baa laynagu wacdiyey sidooda oo kale laakiin hadalkay maqleen waxba uma uu tarin iyaga maxaa yeelay kuwii maqlay rumaysadkuma ay darin waayo kuweenna rumaystay nasashadaas waynu galnaa siduu u yidhi sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan ayaan waxaan ku dhaartay iyagu nasashadayda ma geli doonaan in kastoo ay shuqulladii ka dhammaadeen aasaaska dunida waayo isagu meel buu maalintii toddobaad sidan ka yidhi maalintii toddobaad ilaah baa shuqulladiisii oo dhan ka nastay meesha tanna mar kale wuxuu yidhi iyagu nasashadayda ma geli doonaan haddaba waxaa hadhay qaar gelaya oo kuwii kolkii hore warkii wanaagsanaa lagu wacdiyey way geli waayeen caasinimo aawadeed taas daraaddeed haddana mar kale maalintoo buu goonni u dhigay isagoo wakhti dheer dabadeed qorninka daa'uud ku leh maanta sidii kolkii hore la yidhi maanta haddaad codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina waayo haddii yeshuuca iyagiinna siiyey ilaah markaas dabadeed kama uu hadleen maalin kale sidaas daraaddeed waxaa dadka ilaah u hadha nasasho waayo kii nasashadiisa galay isaga qudhiisuna waa ka nastay shuqulladiisii sidii ilaah kuwiisii ugu nastay haddaba aynu u dadaalno inaynu nasashadaas galno inaan ninna caasinimadaas oo kale ku dhicin waayo hadalka ilaah wuu nool yahay waana shaqeeyaa oo waa ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh isagoo ka dhex dusaya ilaa kala soocniinta nafta iyo ruuxa iyo xubnaha iyo dhuuxaba waana kala gartaa fikirrada iyo waxyaalaha qalbiga ku jira oo uun aan hortiisa ka muuqani ma jiro laakiin wax waliba way qaawan yihiin oo bannaan yihiin indhihiisa hortooda kan aynu ku tirsannahay ciise wuxuu yahay wadaadka sare oo ka sarreeya haaruun haddaba innagoo leh wadaad sare oo weyn kansamooyinka sii dhex maray kaas oo ah ciiso wiilka ilaah ah aynu qirashadeenna xajinno waayo ma aynu lihin wadaad sare oo aan itaaldarradeenna ka nixi karin laakiin waxaynu leennahay mid si walba loo jirrabay sideenna oo kale oo aan weliba dembi lahayn haddaba aynu carshiga nimcada dhiirrannaan ugu soo dhowaanno si aynu naxariis u qaadanno oo aynu u helno nimco ina caawisa wakhtiga baahida iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee cibraaniyada wadaad sare oo kasta oo dadka laga dhex bixiyo waxaa dadka loogu doortaa waxyaalaha ilaah ku saabsan inuu hadiyado iyo allabaryaba u bixiyo dembiyada aawadood isagu waa u naxariisan karaa kuwaan aqoonta lahayn iyo kuwa qaldan maxaa yeelay isaga qudhiisuba wuu itaal daran yahay oo sidaas daraaddeed waa inuu qudhiisa wax uga bixiyo dembiyada aawadood siduu dadka wax ugu bixiyo oo kale ninna murwadda iskama qaato laakiin waa kii ilaah ugu yeedho siduu haaruun ugu yeedhay sidaas oo kale masiixu isma ammaanin inuu noqdo wadaad sare laakiin waxaa doortay kan ku yidhi adigu waxaad tahay wiilkayga maantaan ku dhalay meel kalena wuxuu ku yidhi adigu weligaaba wadaad baad tahay sidii derajadii maalkisadakh masiixu maalmihii jidhkiisa wuxuu tukasho iyo baryooyin qaylo dheer iyo ilmo ugu bixiyey kan kara inuu isaga dhimasho ka badbaadiyo waana loo maqlay cibaadadiisa inkastoo wiil ahaa weliba wuxuu addeecid ku bartay waxyaalihii uu ku xanuunsaday oo goortuu kaamil noqday wuxuu kuwa isaga addeeca oo dhan u noqday sababta badbaadada weligeed ah oo ilaah baa isaga wuxuu ku magacaabay wadaad sare sidii derajadii malkisadakh masiixiyuuntu waa inay xagga hadalka ilaah hore u maraan waxaannu haysannaa waxyaalo badan oo aannu kan kaga hadalno laakiin waa fasir adag yahay dhegculayskiinna aawadiis wakhtigii aad macallimo noqon lahaydeen ayaad haddana u baahan tihiin in laydiin baro waxyaalaha ugu horreeya ee hadallada ilaah oo waxaad noqoteen sidii kuwa caano u baahan ee aan cunto adag u baahnayn waayo mid kasta oo ay cuntadiisu caano tahay aqoon uma laha hadalka xaqnimada waayo waa ilmo yar laakiin cuntada adag waxaa leh dadka waaweyn oo ah kuwa ku isticmaalidda kaskooda ku kala garta wanaagga iyo xumaanta iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee cibraaniyada taas daraaddeed aynu isku dayno ka hadlidda waxyaalihii ugu horreeyey ee masiix oo hore aynu ugu soconno kaamilnimada oo aynaan mar kale dhigin aasaaska ka toobadkeenidda shuqulladii dhintay iyo iimaanka xagga ilaah iyo waxbaridda baabtiisyada iyo gacmadulsaaridda iyo sarakicidda kuwii dhintay iyo xukunka weligiis ah oo tan waynu samayn doonnaa haddii ilaah idmo kuwii mar loo iftiimiyey oo hadiyaddii jannada dhedhemiyey oo laga dhigay kuwa ka qayb galay ruuxa quduuska ah oo dhedhemiyey eraygii wanaagsanaa ee ilaah iyo xoogagga wakhtiga imaan doona oo dabadeedna dhacay ma suurtowda in loo cusboonaysiiyo toobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah isku tallaabta isagu qodbaya oo bayaan u ceebaynaya waayo dhulka cabay roobka marar badan ku dulda'ah oo u soo saara geedo u wanaagsan kuwii beeray wuxuu ilaah ka helaa barako laakiin hadduu dhalo qodxan iyo yaamurug waxtar ma leh oo habaar buu ku dhow yahay ugu dambaystiina waa in la gubaa laakiin gacalayayaalow wax ka wanaagsan oo idinku saabsan ayaa lana aaminsiiyey iyo waxyaalaha badbaadada inkastoo aannu sidan u hadalnay waayo ilaah ma xaqdarra mana iloobay shuqulkiinna iyo jacaylka aad magaciisa u qabtaan maxaa yeelay quduusiinta ayaad u adeegteen oo weli waad u adeegtaan oo annagu waxaannu jecelnahay in midkiin kastaa muujiyo dadaalkaas oo kale tan iyo hubaasha rajada ilaa ugu dambaysta inaydnaan caajisiin noqon laakiin ad noqotaan kuwa ku dayda kuwa rumaysadka iyo dulqaadashada ku dhaxla ballamada waxa ilaah ballan qaaday waa hubaal markii ilaah ballan u qaaday ibraahim isagoo midka weyn oo uu ku dhaarto aan haysan ayuu isku dhaartay isagoo leh hubaal waan ku barakadayn doonaa oo waan ku kordhin doonaa oo sidaas isagoo u dulqaadanaya ayuu helay wixii loo ballanqaaday waayo dadku waxay ku dhaartaan kan iyaga ka weyn oo waxaa muran kasta oo kooda ah ugu dambaysa dhaar si loo xaqiiqaysto sidaas daraaddeed ilaah isagoo aad u doonaya inuu kuwa ballanka dhaxla tuso taladiisa aan beddelmi karin ayuu dhaar ku galay in laba waxyaalood oo aan beddelmi karin oo aan suurtoobin inuu ilaah been ka sheego aynu ku helno dhiirranaan xoog leh innagoo magangal u soo cararnay si aynu u qabsanno rajada ina hor taal tan aynu sida baroosinka nafta u haysanno mid adkaan iyo hubaalba ah oo gelaysa waxa daaha ka shisheeya meeshii ciise sida horseed inoo galay isagoo noqday wadaad sare oo weligiis ah sidii darajadii malkisadakh iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee cibraaniyada ciise wuxuu ahaa wadaad sare sidii malkisadakh oo kale malkisadakhan oo saalim boqorka u ahaa wadaadkii ilaaha ugu sarreeyana ahaa wuxuu la kulmay ibraahim oo ka soo noqday layntii boqorrada wuuna barakadeeyey oo ibraahim wuxuu isagii wax kasta ka siiyey toban meelood oo meel malkisadaq hortii waxaa magiciisii lagu fasiray boqorka xaqnimada dabadeedna boqorka saalim oo ah boqorka nabadda aabbo ma lahayn hooyana ma lahayn abtirsiinyana ma lahayn oo isagoo aan lahayn bilowga maalmaha ama dhammaadka nolosha laakiin loo ekaysiiyey wiilka ilaah ayuu weligiis wadaad sii ahaanayaa haddaba ka fiirsada ninkanu siduu u weynaa kan ibraahim oo madaxda awoowayaashii ahi meel tobnaad ka siiyey boollidii oo runtii kuwii qoladii laawi oo helay shuqulka wadaadnimada waxay haystaan amar ay dadka kaga qaataan meeltobnaadka sida sharcigu leeyahay kuwaas waxa weeye walaalahood in kastoo ay kuwanu ka yimaadeen xanjaadkii ibraahim laakiin kii aan iyaga ku abtirsanin ayaa wuxuu ibraahim ka qaatay meeltobnaadyo oo barakadeeyey kii ballamada loo qaaday laakiin muran la'aan kan yar waxaa barakadeeya kan ka wanaagsan oo halkan waxaa meeltobnaadyada qaata dadka dhinta laakiin halkaas mid loo markhaati furay inuu nool yahay waxaa la odhan karaa laawiga meeltobnaadyada qaataana ibraahim meeltobnaadyo ayuu ku bixiyey waayo isagu weli xanjaadkii aabbihiis buu ku jiray kolkii malkisadakh la kulmay ciise wadaadnimadiisu way ka sarraysaa wadaadnimada yahuudda haddaba haddii kaamilnimo ku jirtay wadaadnimadii laawi waayo iyada ayuu dadku sharciga ka hoos helaye maxaa weli loogu baahnaa in wadaad kale ka kaco derajadii malkisadakh oo aan lagu magacaabin derajadii haaruun waayo wadaadnimada markii la beddelo waa lagama maarmaan in sharcigana la beddelo waayo kii waxyaalahan laga sheegay waa qolo kale oo aan nin meeshii allabariga ka shaqeeyey ka imaan waa cad tahay in sayidkeennu ka soo baxay yahuuddaah oo ah qolo aan muuse kaga hadlin wax wadaadda ku saabsan oo weliba aad bay u sii cad tahay haddii wadaad kale oo malkisadakh u egi kaco kii aan wadaad lagaga dhigin sharciga abtirsiinyada xagga jidhka laakiin xagga xoogga nolosha aan dhammaadka lahayn waayo isaga waxaa loogu markhaati furay adigu weligaaba wadaad baad tahay sidii derajadii malkisadakh waayo amarkii hore waxaa loo buriyey itaaldarradiisii iyo faa'iido la'aantiisii maxaa yeelay sharcigu waxba ma uu kaamilin oo waxaa la keenay rajo ka wanaagsan oo aynu ilaah ugu dhowaanno oo isagu dhaarla'aan wadaad kuma uu noqon iyagu dhaarla'aan bay wadaaddo ku noqdeen laakiin isagu wuxuu ku noqday dhaarta kan ku yidhi rabbigu waa dhaartay kana soo noqon maayo adigu weligaaba wadaad baad tahay oo sidaasuu ciise ku noqday damiinka ahdiga ka wanaagsan iyaguna waxay noqdeen wadaaddo tiro badan maxaa yeelay dhimashada ayaa ka joojisay inay sii jiraan isaguse wuxuu haystaa wadaadnimadiisa aan beddelmi karin waayo weligiis buu sii jirayaa sidaas daraaddeed dhammaan buu u badbaadin karaa kuwa ilaah ugu dhowaada isaga maxaa yeelay isagu weligiis waa nool yahay si uu ugu duceeyo iyaga waayo wadaad sare oo ceynkan ahu waa inagu habboonaa mid quduus ah oo aan khiyaano iyo wasakh toona lahayn oo dembiilayaasha ka soocan oo samooyinka laga sarraysiiyey kan aan u baahnayn inuu maalin walba allabari u bixiyo sida wadaaddadii sare kolka hore dembiyadiisa aawadood dabadeedna kuwa dadka aawadood tan mar keliya ayuu sameeyey markuu isbixiyey waayo sharcigu niman itaal daran ayuu wadaaddo sare ka dhigaa laakiin hadalka dhaarta oo sharciga ka dambeeyey wuxuu ka dhigaa wiil weligiis kaamil ah iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee cibraaniyada ciise wadaadnimadiisa iyo ahdiga cusub waxyaalihii la yidhi wixii ugu muhiimsanaa waa kan waxaynu leennahay wadaad sare oo ceynkaas ah kan fadhiistay midigta carshiga weynaha jannooyinka ku jira kan u adeega waxyaalaha quduuska ah iyo taambuugga runta ah ee rabbigu dhisay oo aan dad dhisin waayo wadaad kasta oo sare waxaa loo doortay inuu hadiyado iyo allabaryo bixiyo sidaas daraaddeed waa lagama maarmaan in wadaadkan sarena haysto wax uu bixiyo haddaba hadduu dhulka joogi lahaa wadaad ma uu ahaadeen maxaa yeelay waxaa jira kuwa hadiyado u bixiya sida sharcigu leeyahay kuwa u adeega waxaa ah u ekaanta iyo hooska waxyaalaha jannada sidii muuse loogu digay kolkuu ku dhowaa inuu taambuugga sameeyo waayo wuxuu yidhi aad ugu fiirso inaad wax walba u samayso siduu ahaa u ekaanshihii buurta lagugu tusay laakiin haatan wuxuu helay shuqul aad uga wanaagsan siduu u yahay dhexdhexaadiyaha axdiga ka wanaagsan ee lagu dhisay ballamo ka wanaagsan waayo haddii axdigii hore uusan eed lahayn mid labaad meello looma dooneen wuxuu yidhi isagoo iyaga eedaynaya bal eega maalmihii waa imaanayaan ayaa rabbigu leeyahay oo anigu axdi cusub baan la dhigan doonaa reer israa'iil iyo reer yuhuuddah oo aan ahayn axdigii aan awowayaashood la dhigtay oo kale maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka masar waayo iyagu kuma ay sii socon axdigaygii aniguna farahan ka qaaday ayaa rabbigu leeyahay waayo kanu waa axdiga aan la dhigan doono reer israa'iil maalmahaas dabadood ayaa rabbigu leeyahay qaynuunnadayda waxaan gelin doonaa maankooda qalbigoodana waan ku qori doonaa oo ilaah baan u ahaan doonaa iyaguna dad bay ii ahaan doonaan oo iyagu ma bari doonaan mid walba deriskiisa iyo mid walba walaalkiis iyagoo leh rabbiga garo waayo kulli way i garan doonaan kan ugu yar ilaa kan ugu weyn waayo iyagoo xaq daran baan u naxariisan doonaa dembiyadoodana kol dambe ma xusuusan doono kolkuu yidhi axdi cusub ayuu kii hore duug ka dhigay laakiin kan duugoobayaa oo gaboobayaa wuxuu u dhow yahay inuu libro iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee cibraaniyada meeshii quduuska ahayd oo hore waxay ka dhigan tahay tan cusub xataa axdigii hore wuxuu lahaa qaynuunno ku saabsan caabudid iyo meel quduus ah ee dunida tan waayo waxaa la dhisay taambuug intii hore waxaa ku jiray laambadaha isku yiil iyo miiska iyo kibista tusniinta oo waxaa la odhan jiray meeshii quduuska ahayd daaha labaad shishadiisa waxaa ku jiray taambuuggii la odhan jiray quduuskii quduusyada isagoo leh girgire dahab ah oo foox lagu shido iyo sanduuqii axdiga oo kolligiis dahab lagu dahaaray dhexdiisana waxaa ku jiray weel dahab ah oo maannadii ku jirto iyo ushii haaruun oo magooshay iyo looxyadii axdiga dushiisana karobiintii ammaanta oo hadhaynaya daboolka kafaara gudka waxyaalahaas oo aanan hadda goonnigoonni uga hadli karin haddaba waxyaalahan oo sidaas loo diyaariyey wadaaddadu waxay had iyo goor galaan taambuugga koowaad iyagoo shuqulka dhammaynaya laakiin kan labaad waxaa sannadiiba mar gala wadaadka sare oo keliya isagoo aan dhiig la'aan gelaynin oo dhiiggaas wuxuu u bixiyaa naftiisa iyo dembiyada dadku aqoonla'aanta ku sameeyo ruuxa quduuska ahu wuxuu tilmaamaa inaan jidhkii quduuskii quduusyada weli la muujin inta taambuugga hore weli taagan yahay tani wakhtiga la joogo waa masaal sida loo bixiyo hadiyado iyo allabaryo kuwaas oo aan kaamil ka dhigi karin caabudaha niyaddiisa iyagoo ku saabsan cuntooyin iyo cabitin iyo maydhmaydhid kala duwan oo ah amarrada jidhka oo keliya oo la dejiyey ilaa wakhtiga hagaajinta isbixinta ciise masiix xoog wax nadiifiya ayay leedahay masiixu wuxuu yimid isagoo ah wadaadka sare ee waxyaalaha wanaagsan oo imaan doona taambuuggii wadaadnimadiisu wuxuu ahaa ku ka weyn oo ka kaamilsan oo aan gacmo lagu samayn kaasu waxa weeyaan mid aan abuuristan ka iman mar buu wada galay meeshii quduuska ahayd isagoo aan orgiyo iyo weylal dhiiggoodii wadin laakiin wuxuu waday dhiiggiisa sidaasuu furasho weligeed ah inoogu helay waayo haddii orgiyo iyo dibiyo dhiiggooda iyo qaalin dambaskeeda lagu rusheeyo kuwa nijaasoobay ay quduuska ka dhigaan in jidhka la nadiifiyo intee ka badan ayuu dhiigga masiix kan ruuxa weligiis ah isugu bixiyey ilaah isagoo aan eed lahayn niyaddiinna ka nadiifin kara shuqullada dhintay si aad ugu adeegtaan ilaaha nool oo sidaas daraaddeed isagu waa dhexdhexaadiyaha ahdiga cusub in kuwii loo yeedhay ay helaan dhaxalka weligiis ah oo la ballan qaaday waayo dhimashadu waxay u noqotay ka madax furashada xadgudubyada lagu sameeyey ahdigii hore waayo meeshii dardaaran jiro waa lagama maarmaan inuu kii dardaarmay dhinto waayo dardaaranka waa la fuliyaa meeshii dhimasho jirto maxaa yeelay waxba ma taro intii kii dardaarmay nool yahay haddaba xataa ahdigii hore laguma gelin dhiig la'aan waayo markii muuse amar kasta kula hadlay dadka oo dhan sida sharcigu leeyahay wuxuu qaaday dhiiggii weylalka iyo orgiyada iyo biyo iyo dhogor guduudan iyo geed hosob la yidhaahdo oo wuxuu ku rusheeyey kitaabka qudhiisa iyo dadka oo dhanba isagoo leh kanu waa dhiiggii ahdiga oo ilaah idinku amray sidaas oo kalena taambuugga iyo weelasha lagu adeego oo dhan ayuu ku rusheeyey dhiiggii inta badan wax walba waxaa lagu nadiifiyaa dhiig sida sharcigu leeyahay oo dhiigdaadin la'aan dembidhaaf ma jiro isbixinta ciise masiix waa goonni haddaba lagama maarmaan bay ahayd in uu ekaanta waxyaalaha jannooyinka ku jira kuwan lagu nadiifiyo laakiin waxyaalaha jannada qudhooda waa in lagu nadiifiyo allabaryo kuwan ka wanaagsan masiixu ma uu gelin meel quduus ah oo gacmo lagu sameeyey oo u eg tan runta ah laakiin wuxuu galay jannada qudheeda inuu hadda ilaah hortiisa inooga muuqdo weliba uma uu gelin inuu marar badan isbixiyo sida wadaadka sare meesha quduuska ah sannad walba ula galo dhiig uusan lahayn haddii kale lagama maarmaan bay ahayd inuu marar badan xanuunsado tan iyo aasaaskii dunida laakiin haatan oo dhammaadkii wakhtiga ah isaga mar keliya ayaa la muujiyey inuu dembiga ku baabbi'iyo allabarigiisa waxaa dadka looga dhigay inay mar dhintaan taas dabadeedna la xukumo sidaas oo kalena masiix isagoo mar loo bixiyey inuu qaado dembiyada kuwa badan ayuu dembi la'aan mar labaad badbaadin ugu muuqan doonaa kuwa isaga sugaya
iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee cibraaniyada isbixinta ciise way ka roon tahay waxay dadkii ku bixin jireen amarkii muuse waayo sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo imaan doona laakiin ma leh suuradda waxyaalahaas qudheeda oo caabudayaasha marnaba kaamil kagama uu dhigi karo allabaryo sannad walba had iyo goor la bixiyo haddii kale miyaan la joojiyeen in allabaryo la bixiyo maxaa yeelay caabudayaashu iyagoo mar la nadiifiyey mar dambe dembiyo iskama ay garteen laakiin allabaryadaas waxaa sannad walba lagu xusuustaa dembiyo waayo ma suurtoodo in dibiyo iyo orgiyo dhiiggoodu dembiyo qaado saas daraaddeed kolkuu masiixu dunida soo galay wuxuu lahaa allabaryo iyo qurbaan ma aad doonaynin laakiin jir baad ii diyaarisay waxyaalo la bixiyo oo la gubo oo dhan iyo dembi allabaryadiis kuma aad faraxsanayn markaasaan idhi bal eeg waxaan u imid inaan sameeyo doonistaada ilaahow kitaabka duuduuban wax igu saabsan baa ku qoran siduu horay u yidhi allabaryo iyo qurbaan iyo waxyaalo la bixiyo oo la gubo iyo dembi allabaryadiis ma aad doonayn kumana aad faraxsanayn kuwaas oo loo bixiyo sida sharcigu leeyahay markaasuu yidhi bal eeg waxaan u imid inaan sameeyo doonistaada wuxuu rujiyey kii koowaad si uu ka labaad u taago sida doonistaasu tahay waxaa quduus laynagaga dhigay bixinta jidhka ciise masiix oo mar keliya la bixiyey wadaad waluba maalin kastuu istaagaa isagoo adeegaya oo marar badan bixinaya allabaryo isku mid ah kuwa aan marnaba dembiyo qaadi karin laakiin isagu kolkuu allabari keliya mar keliya dembiyo u bixiyey ayuu fadhiistay midigta ilaah isagoo markaas dabadeed sugaya ilaa cadaawayaashiisa cagihiisa hoostooda la geliyo maxaa yeelay bixin keliya ayuu kaamil kaga dhigay weligood kuwa quduus laga dhigay oo taas ruuxa quduuska ahuna markhaati ahaan buu noogu sheegaa waayo kolkuu yidhi kanu waa ahdiga aan la dhigan doono iyaga maalmahaas dabadood ayaa rabbigu leeyahay qaynuunnadayda waxaan gelin doonaa qalbigooda maankoodana waan ku qori doonaa markaasuu wuxuu ku daray oo dembiyadooda iyo xadgudubyadoodana mar dambe ma xusuusan doono markii waxyaalahan la cafiyo wax dambe oo dembi loo bixiyaa ma jiro dhiirogelinta iyo digidda taas daraaddeed walaalayaalow waxaynu haysannaa dhiirranaan inaynu meesha quduuska ah ku galno dhiigga ciise oo ah waddo cusub oo nool oo uu inooga banneeyey daaha kaas oo ah jidhkiisa oo waxaynu haysannaa wadaad weyn oo ka sarreeya guriga ilaah taas daraaddeed aynu ugu soo dhowaanno qalbi run ah iyo hubaal rumaysad iyadoo qalbiyadeenna laga nadiifiyey niyo shar leh jidhkeennana lagu maydray biyo daahir ah aynu aad u xajinno qirashada rajadeenna liclicisho la'aan maxaa yeelay kan inoo ballanqaaday waa aamin oo midkeenba midka kale ha ka fikiro si aynu isugu guubaabinno kalgacayl iyo shuqullo wanaagsan yaynaan iska daynin isku ururkeenna sida ay tahay caadada dadka qaarkood laakiin aan isdhiirro gelinno khusuusan markaad aragtaan inay maalintu soo dhowaanayso haddaynu bareer u dambaabno kolkaynu aqoonta runta helnay dabadeed allabari dambe oo dembiye loo bixiyaa ma hadho laakiin waxaa u hadha filasho cabsi leh oo xukun iyo dab kulul oo baabbi'in doona kuwa ilaah ka geysta ah ninkii diida sharciga muuse kolkii laba ama saddex nin ku markhaati furaan ayuu naxariis la'aan dhintaa takhsiir intee la eg oo ka sii xun baad u malaynaysaan inuu istaahili doono kii wiilka ilaah ku joogjoogsaday oo dhiigga ahdiga oo isaga quduuska lagaga dhigay ku tiriyey wax aan quduus ahayn oo caayay ruuxa nimcada waayo innagu waynu naqaan kan yidhi aarsasho anigaa leh oo waan abaalmarin doonaa mar kalena waxaa la yidhi rabbigu dadkiisa wuu xukumi doonaa waa wax aad cabsi u leh in lagu dhaco gacmaha ilaaha nool waano laakiin xusuusta maalmihii hore kolkii laydiin iftiimiyey dabadeed oo aad u adkaysateen dagaal weyn oo xanuunno badan leh mar waxaa laydiinku bandhigay caay iyo dhibaatooyin marna waxaad wax la wadaagteen kuwo sidaas oo kale loo galay waayo waad u naxariisateen kuwii xidhnaa farxad baadna ku aqbasheen dhicitinka maalkiinna la dhacay idinkoo og inaad idinka qudhinnu maal ka wanaagsan oo raagaya haysataan sidaas daraaddeed ha iska tuurina dhiirranaantiinna abaalgudka weyn leh waayo waxaad dulqaadasho ugu baahan tihiin si aad u qaadataan wixii laydiin ballanqaaday markaad doonista ilaah samaysaan dabadeed wakhti yar dabadeed kii imaan lahaa wuu imaan doonaa mana raagi doono laakiin kayga xaqa ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa oo hadduu dib u noqdo naftaydu kuma farxi doonto isaga innagu ma ahin kuwa halaagga dib ugu noqda laakiin waxaynu nahay kuwa rumaysad leh si naftu u badbaaddo iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee cibraaniyada rumaysad rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha la rajeeyo iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin waayo saasaa loogu markhaati furay waa yeelladii rumaysad ayaynu ku garanaynaa in duniyooyinka lagu abuuray hadalka ilaah sidaas daraaddeed waxa la arko lagama samayn waxa muuqda haabiil rumaysad ayuu ilaah ugu bixiyey allabari aad uga wanaagsan kii qaabiil sidaas daraaddeed waxaa loogu markhaati furay inuu xaq yahay ilaahna waa ka markhaati furay hadiyadihiisii saas daraaddeed isagoo dhintay ayuu weli hadlaa enoog rumaysad baa kor loogu qaaday si uusan dhimasho u arag lamana helin maxaa yeelay ilaah baa isagii qaaday waayo intaan kor loo qaadin ka hor ayaa markhaati loo furay inuu ilaah ka farxiyey oo rumaysad la'aantiis ma suurtoodo in isaga laga farxiyo taas aawadeed kan ilaah u yimaadaa waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doon doona nuux oo ilaah uga digay waxyaalo aan weli la arkin ayaa cabsaday oo rumaysad buu ku diyaariyey doonni in reerkiisu ku badbaado sidaasuu dunida u xukumay oo ku noqday mid dhexlaxaqnimada rumaysadka ku timaada ibraahim kolkii loo yeedhay rumaysad buu ku addeecay inuu tago meeshuu ku heli lahaa dhaxalka wuuna tegay isagoo aan garanaynin meeshuu ku socdo rumaysad buu ku degganaa dhulkii loo ballanqaaday sidii dhul qallaad wuxuuna taambuugiyo la degganaa isxaaq iyo yacquub oo ahaa kuwii la dhaxlay isku ballan waayo wuxuu filanayey magaalo aasaas leh oo kan dhisay oo sameeyey uu ilaah yahay saaraah qudheedu rumaysada bay ku heshay xoog ay ku uuraysato oo iyadoo dhaaftay wakhtigii dhalmada ayay dhashay waayo waxay ku tirisay ku aamin ah kii u ballanqaaday sidaas daraaddeedna waxaa mid sidii nin dhintay oo kale ah ka dhashay dad u badan sida xiddigaha cerka iyo sida camuudda badda xeebteeda taal oo aan la tirin karin kuwaasu kulligood rumaysada bay ku wada dhinteen iyagoo aan helin waxyaalihii loo ballanqaaday laakiin meel fog bay ka arkeen oo way aqbaleen oo waxay qirteen inay dhulka ku ahaayeen shisheeyayaal iyo dad socdaal ah waayo kuwa waxyaalahan oo kale yidhaahdaa waxay muujiyaan inay doondoonayaan waddankooda ah oo hadday xusuusanayeen waddankii ay ka baxeen way heli lahaayeen wakhti ay ku noqdaan laakiin iminka waxay aad u doonayaan waddan ka wanaagsan oo ah jannada sidaas daraaddeed ilaah ka xishoon maayo in loogu yeedho ilaahood waayo wuxuu iyaga u diyaariyey magaalo ibraahim kolkii la jirrabay rumaysad buu isxaaq allabari ahaan ugu bixiyey kii ballamada aqbalay ayaa wuxuu bixinayey wiilkiisii keliyaha in kastoo lagu yidhi kuwa isxaaq ka farcama ayaa farcankaaga loogu yeedhi doonaa wuxuu ku tirinayey in ilaah ka kicin karo xataa kuwii dhintay oo sida masaal oo kale ayuu isagii uga helay kuwii dhintay isxaaq rumaysad buu ugu duceeyey yacquub iyo ceesow xagga waxyaalaha imaan doona yacquubna markuu dhimanayey rumaysad buu ugu duceeyey mid kasta oo wiilashii yuusuf ka mid ah oo ilaahna wuu caabuday isagoo cuskanaya ushiisa guudkeeda yuusufna markii dhimashadiisii dhowayd rumaysad buu kaga hadlay bixitinka reer bini israa'iil wuxuuna ka dardaarmay lafihiisa muusena markuu dhashay waalidkiis rumaysad bay ku qariyeen saddex bilood maxaa yeelay waxay arkeen inuu ilmo wanaagsan yahay kamana ay cabsan amarkii boqorka muuse markuu weynaaday rumaysad buu ku diiday in loogu yeedho wiilkii gabadha fircoon oo wuxuu ka doortay in lala salciyo dadkii ilaah intuu wakhti yar dembi ku farxi lahaa isagoo ku tirinaya cayda lagu caayo masiixa aawadiis inay ka qiimo weyn tahay maalka masar waayo wuxuu filanayey abaalgudka rumaysad buu kaga tegay masar isagoo aan ka cabsanayn boqorka caradiisii waayo wuxuu u adkaystay sidii mid fiirinaya kan aan la arkin rumaysad buu ku sameeyey kormaridda iyo dhiigga rushayntiisii inuusan baabbi'iyihii curudyadu iyaga taaban rumaysad bay ku dhex mareen badda cas sidii dhul engegan laakiin markay masriyiintu saas isku dayeen way liqday derbiyadii yarixoo rumaysad bay ku dumeen kolkii toddoba maalmood lagu werwareegay dabadeed dhilladii raxab rumaysadkeedii aawadiis lama ay halligmin kuwii caasiyiinta ahaa maxaa yeelay basaasyadii bay nabad ku dhowaysay oo maxaa kale oon idhaahdaa waayo wakhtigu waa igu gaaban doonaa haddaan wax ka sheegi lahaa gidcoon iyo baaraakh iyo samson iyo yeftaax iyo daa'uud iyo samuu'eel iyo nebiyadii rumaysad bay kaga adkaadeen boqortooyooyin oo xaqnimo ku sameeyeen oo ballamo ku heleen oo afafka libaaxyada ku xidheen oo xooggii dabka ku demiyeen oo seefta afkeedii kaga baxsadeen oo itaaldarradii kaga xoogaysteen oo dagaal ku itaal weynaadeen oo cololkii shisheeyaha ku eryeen dumar baa waxay heleen kuwii ka dhintay iyagoo la sara kiciyey qaar kalena waa la xanuunjiyey ilaa ay ka dhinteen iyagoo aan aqbalin in la samato bixiyo si ay ku gaadhaan sarakicid ka wanaagsan qaar kalena waxay jarribaad ahaan ula kulmeen majaajilo iyo karbaashid iyo weliba silsillado iyo xabis waana la dhegxiyey miinshaarna waa lagu kala jeexay waana la jirrabay seefna waa lagu gowracay wayna warwareegeen iyagoo qaba hargo idaad iyo hargo riyood iyagoo cayr ah oo la dhibay oo la silciyey dunidu ma ay istaahilin iyagii waxayna warwareegi jireen lamadegaanka iyo buuraha iyo bohollaha iyo godadka dhulka kuwaas oo dhammu iyagoo loo markhaati furay rumaysadkoodii daraaddiis ayaanay helin wixii loo ballanqaaday waayo ilaah wuxuu hore u arkay wax ka wanaagsan oo inagu saabsan inaan la'aanteen iyaga kaamil laga dhigin iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba iyo tobanaad ee cibraaniyada ciise wuxuu yahay bilaabaha iyo dhammeeyaha rumaysadkeenna sidaas daraaddeed innagoo haysanna markhaatiyaal badan oo sida duruur u weyn oo inagu wareegsan aynu iska dhigno culays kasta iyo dembiga dhibbiraanta inoogu dhegaya oo aynu adkaysasho ku orodno tartanka ina hor yaal innagoo fiirinayna ciise oo ah bilaabaha iyo dhammeeyaha rumaysadkeenna kii farxaddii hortiil daraaddeed u adkaystay iskutallaabta isagoo fududaysanaya ceebta oo fadhiistay midigta carshiga ilaah edbinta haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geysta ahaa oo dembiilayaasha inaydnaan daallin oo aanay nafihinnu itaalbeelin idinkoo dembi la dagaalamaya weli iskama aydnaan celin ilaa dhiig idinka daato waxaad ilowdeen waanada idinla hadasha sida wiilal oo kale wiilkaygiyow ha fududaysan rabbiga edbintiisa hana itaalbeelin kolkuu ku canaanto waayo ka uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo u adkaysta edbinta ilaah wuxuu idinla macaamiloodaa sida wiilal oo kale waayo waa wiilkee kan aannu aabbihii edbin laakiin haddaan laydinku edbin edbinta laga wada qayb galo haddaba waxaad tihiin garacyo oo wiilashiisii ma ahidin oo weliba waxaynu lahayn aabbayaal xagga jidhka ah oo ina edbiyey oo waynu maamuusnay miyaynaan intaas in ka badan ka dambaynayn aabbaha ruuxyada oo aynaan noolaanayn waayo iyagu dhowr maalmood ayay inoo edbiyeen sidii la wanaagsanayd laakiin isagu wuxuu inoo edbiyaa si inoo faa'iido ah si aynu uga qayb galno quduusnimadiisa edbinina wakhtiga la joogo uma eka mid lagu farxo laakiin waxay u eg tahay mid caloolxumo leh laakiin dabadeeto waxay kuwii lagu edbiyey u dhashaa midho nabad iyo xaqnimo ah sidaas daraaddeed xoogeeya gacmaha taagta daran iyo jilbaha tabarta yar cagihiinnana waddooyin toosan u sameeya si aan curyaanku u murkacan laakiin u bogsado digidda nabad kula dadaala dadka oo dhan iyo quduusnaanta aan la'aanteed ninna rabbiga arki doonin fiiro u yeesha si aan ninna u gaadhi waayin nimcada ilaah waaba intaasoo xidid qaraari soo baxa oo idin dhiba oo qaar badanu ku nijaasoobaane si aan dhillay u jirin ama qof cibaado la sidii ciisow oo ahaa kii currudnimadiisii kala baxay waxoogaa cunto ah waayo waad og tihiin xataa kolkuu dabadeeto jeclaaday inuu dhaxlo barakada in loo diiday in kastoo uu doon doonay isagoo ilmo daadinaya waayo ma uu helin meel uu ka soo noqdo siyoonta dunida ah iyo tan jannada ah waayo ma aydnaan imaan buurtii la taaban karay oo ololaysay iyo madowgii iyo gudcurkii iyo duufaankii iyo dhawaaqii buunka iyo codkii erayada oo ahaa codkii ay kuwii maqlay muuse ka baryeen inaan eray dambe lagula hadlin waayo uma ay adkaysan karin wixii lagu amray markii lagu yidhi xataa haddii neef buurta taabto waa la dhagxin doonaa muuqashadiina cabsi intay ka qabtay muuse wuxuu yidhi aad iyo aad baan u cabsanayaa oo waan giriirayaa laakiin idinku waxaad timaadeen buur siyoon iyo magaaladii ilaaha nool oo ah yeruusaalemtii jannada oo waxaad u timaadeen guutooyin malaa'igo ah oo isu soo ururay iyo kiniisadda curudyada oo ku qoran jannada iyo ilaaha ah xaakinka wax kasta iyo ruuxyada kuwa quman oo la kaamilay iyo ciise oo ah dhexdhexaadiyaha ahdiga cusub iyo dhiigga rushaynta oo u hadla si ka wanaagsan kii haabiil digtoonaada si aydnaan u diidin kan hadlaya waayo haddayan baxsan kuwii diiday kii dhulka ku waaniyey si ka badan innaguna ma baxsan doonno haddaynu ka jeesanno kan jannada ka hadlaya kan codkiisii wakhtigaas gariiriyey dhulka laakiin hadda wuu ballanqaaday isagoo leh weliba mar kale ayaan giriirin doonaa dhulka dhulka oo keliyana ma aha ee xitaa samadana waan giriirin doonaa erayadii ahaa weliba mar kale micnaheedu waxa weeye in la qaadi doono waxyaalihii la giriiriyey sidii waxyaalo la sameeyey si waxyaalihii aan la giriirinu u hadhaan sidaas daraaddeed innagoo helayna boqortooyo aan la giriirin karin aynu mahadnoqno si aynu ilaah uga farxinno innagoo cibaado iyo cabsi ugu adeegayna waayo ilaaheennu waa dab wax baabbi'iya iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee cibraaniyada waano jacaylka walaalnimadu ha sii jiro ha iloobina inaad shisheeyaha marti qaaddaan waayo sidaas qaar baa malaa'igo u marti qaaday iyagoo aan ogayn u xusuusta kuwa xidhan sidii idinkoo iyaga la xidhan iyo kuwa la silciyey sidii idinkoo isku jir ah guurka ha la wada maamuuso oo sariirtuna yaynaan nijaasoobin maxaa yeelay qaniisiinta iyo dhillayaduba ilaah waa xukumi doonaa dabeecaddiinnu ha ahaato mid aan lacag jeclayn oo waxaad haysataan raalli ku ahaada waayo isaga qudhiisu wuxuu yidhi sinnaba kuu dayn maayo oo sinnaba kuu dayrin maayo sidaas daraaddeed innagoo ku kalsoon waxaynu nidhaahnaa rabbigu waa kaalmeeyahayga oo anigu cabsan maayo bal maxaa dad igu samayn doonaa waa in hoggaamiyeyaasha daacad loo ahaado xusuusta hoggaamiyeyaashiinna idin sheegay hadalka ilaah oo ka fiirsada waxa ka yimaada asluubtoodii oo iimaankoodii ku dayda ciise masiix waa isku mid shalay iyo maanta iyo weligiiba waxbaridda kala duwan oo qallaadu yay idinla tegin waayo waa wanaagsan tahay in qalbigu nimco ku taagnaado ee uusan ku taagnaan cunto kan kuwa ku macaamilooday aanay ku faa'idin waxaynu leennahay meel allabari oo kuwa taambuugga ka adeega aanay amar u lahayn inay wax ka cunaan waayo neefafka dhiiggooda wadaadka sare keeno meesha quduuska ah dembiga aawadiis jidharkooda waxaa lagu gubaa xerada dibaddeeda sidaas daraaddeed ciisena si uu dadka quduus ugaga dhigo dhiiggiisa wuxuu ku xanuunsaday irridda dibaddeeda haddaba aynu isaga ugu tagno xerada dibaddeeda innagoo qaadayna caydii la caayay isaga waayo innagu halkan kuma lihin magaalo sii raagaysa laakiin waxaynu doondoonaynaa tan iman doonta haddaba xaggiisa aynu had iyo goor ilaah ugu bixinno allabariga ammaanta kaas waxa weeye dibnaha magiciisa qirta midhahooda laakiinse inaad wax wanaagsan fashaan oo wax wada wadaagtaan ha iloobina waayo allabaryada caynkaas ah ilaah aad buu ugu farxaa hoggaamiyeyaashiinna addeeca oo ka dambeeya waayo iyagu waxay ilaaliyaan naftiinna sidii iyagoo jawaab ka bixin doona taas farxad ha ku sameeyeen oo yaanay qulubsanaan waayo taasu waxba idin tari mayso farriin iyo duco noo soo duceeya waayo waxaannu hubnaa inaannu leennahay niyo wanaagsan annagoo doonayna inaannu wax kasta si quman ugu soconno oo aad baan idinka baryayaa inaad tan samaysaan in dhaqso laygu soo kiinceliyo haddaba ilaaha nabadda oo ka soo celiyey kuwii dhintay rabbigeenna ciise oo ah adrijirka weyn ee idaha oo ku soo celiyey dhiigga axdiga weligiis ah kaamil ha idinkaga dhigo wax kasta oo wanaagsan si aad u samaysaan doonistiisa oo waxa isaga ka farxiya ha inooga dhex shaqeeyo ciise masiix kan ammaanta leh weligiis iyo weligiis aamiin walaalayaalow waxaan idinka baryayaa inaad u dulqaadataan hadalka waanada ah waayo waxaan idiin soo qoray dhowr eray ogaada in walaalkan timoteyos la sii daayey kan hadduu dhaqso u yimaado aannu idiin soo wada arki doonno igu salaama kuwa idin hoggaamiya oo dhan iyo quduusiinta oo dhan kuwa itaaliya ka yimaadaa way idiin soo salaamayaan nimco ha idinla jirto kulligiin aamiin